أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon madaxa maamulka shaado dirarka ah ee xabashada etoobiya ee ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii xabashada ku qaadan lahayd badda soomaaliya howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada baay siyaasiyiinta mucaaradka haridada ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo socda keeni doonaan nidaam doorasho oo ka dhan ah kan oo gurguurta uu wato kataabil akhbaari ayaa baahisay qaybtii toddobaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa madaraso cusub ka hirgeliyey deegaan hoostaga magaalada jowhar guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud sidoo kale warkeenna duhur waxaad ku maqli doontaan qaybtii shanaad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha dulqicdaha kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan madaxa maamulka shaadirarka ee xabashada etoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii xabashada ku qaadan lahayd dhulka soomaaliyeed warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare madaxweynaha maamulka dabadhilafka ah ee dowladda xabashida etoobiya ka samaysatay gobolka soomaali galbeed murtad mustaf maxamed cumar ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey wargeeska etoobiyaanka ah ee the reporter mar wax laga weydiiyey waxa uu ka qabo damaca marinbadeed ee abiy axmed ayaa waxa uu tilmaamay in qorshahaas yahay mid uu soo dhoweynayo faa'iido weyn uga fadhiya etoobiya murtad cagjar isagoo arrintan si qoto dheer uga hadlaya waxa uu yidhi saameynta etoobiya iyo dhaqaalaheeduba aad ayay u ballaarnaan doonaan haddii ay hesho marinbadeed sidaas darteed ka gobol soomaali galbeed ahaan waxaan diyaar u nahay inaan bixinno taageero kasta oo ku saabsan sidii etoobiya ku xaqiijin lahayd marinbadeedkaasi sidoo kale murtadkan ayaa la weydiiyey su-aal u dhignayd sideed u aragtaa dadaalada uu maamulka somalilan ugu jiro sidii uu u noqon lahaa dowlad ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale maxayse tahay saameynta ay arrintani ku yeelan karto soomaali galbeed murtad cagjar waxa uu markii ugu horreysay si cad u muujiyey sida uu ugu rayaaqsan yahay qorshahan lagu kala dhantaalayo soomaaliya waxaana uu ku nuxnuuxsaday in somalilan iyo soomaali galbeed ay xiriir wanaagsan leeyihiin wixii u soo kordhana uu raalli ku yahay waxaa kale oo murtadkan carabka ku dhuftay in dowladaha ka soo horjeeda aqoonsiga somalilan ay sidoo kale khatar ku yihiin soomaali galbeed maadaama ayuu yidhi amniga labada dhinac uu yahay mid isku xiran oo aan kala maarmi karin xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya maamulada ashadala dirirka somalilan iyo dhulka ku hoos jira gumaysiga etoobiya ee soomaali galbeed ayuu murtad cagjar ku tilmaamay mid aad u qoto dheer isagoo sheegay in xiriirka ugu badan ee ganacsi ay la leeyihiin somalilan ugu dambeyn murtad mustaf cagjar waxa uu caddeeyey in wixii arrimaha dibadda quseeya ay u daba fadhiyaan wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya islamarkaana ay awoodda saaraan u gudbinta wixii macluumaad ah ee la xiriira arrimahaasi howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada baay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay goob isbaaro ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmeen laba askari sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxay habeenkii cali ah dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ceel mashruuc ee degmada qasax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay siyaasiyiinta mucaaradka haridada ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo socday ay keeni doonaan nidaam doorasho oo ka dhan ah kan uu gurgurtae wato marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya xilli khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex xaluulsan madaxda kooxda ridada iyo siyaasiyiinta mucaaradka uu marayo meeshii ugu sarreysay gabaabsina uu yahay muddaxileedka gurguurtee ayay mucaaradka ku dhawaaqeen go'aamo culus oo ka dhan ah filla soomaaliya war murtiyeed ka soo baxay shir u soo dhammaaday mucaaradka oo shir jaraa'id uu ka akhriyey cabdiraxmaan cinte wasiirkii hore ee qorsheynta ridada kana mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ridada ayay ku shaaciyeen go-aamo culus oo ay qaadan doonaan maalmaha soo socda waxay sheegeen inay kulamo la yeesheen wakiilada gaalada beesha caalamka noqol ka mid ah war-saxaafadeedka ay soo saareen ayaana lagu yidhi sidoo kale waxaan wada tashiyo la yeelanay wakiilada beesha caalamka gaar ahaan maraykanka ingiriiska midowda yurub turkiga iyo qaramada midoobe waxay ka dambeeya shan iyo tobanka bishan mey ayay bayaanka ku sheegeen inay gurgurtu aqoonsanayaan madaxweyne hore iyo nin iyaga la mid ah waxayna muujiyeen inay iska dhicin doonaan nidaamka xasan sheikh si loo dhiso bay dhaheen dowlad sharciyad haysata muddo isbuuc gudyihiis ah ayay sheegeen inay ku shaacin doonaan nooca doorasho ee uu mucaaradku doonayo maadaama xasan sheekh maxamuud ku eedeeyeen inuu dastuur gaareedkii u degsanaa meesha ka saaray doorashooyin isaga u gaar ahna uu wato maamul goboleedyada wakhtigooda dhammaaday sida koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmuduga ayay soo jeediyeen in si deg deg ah looga qabto doorasho heshiis lagu yahay oo ka faktan uu wato madaxa kooxda ridada durboobka xargagoosadka ah ee madaxda kooxda riddadu ka wadaan magaalada muqdisho ayay cambaareeyeen waxayna sheegeen in soo celinta dhulalka xasan sheekh boobay ay u dhisi doonaan maxkamad u gaar ah waxay tilmaameen in kooxda riddadu ka howlan tahay abaabul ciidan oo lagu caburinayo mucaaradka waxayna ka digeen in kooxda gurguurta maleeshiyadeeda u adeegsato dano siyaasadeed mutashariif sheekh axmed oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegay in doorashooyinka ka dhacay muqdisho iyo kuwa ka socda baydhabo aysan aqbali doonin wixii ka soo baxaa doorashooyinka had- waxaa loogu yeedhay doorashooyin hadda socda oo ah magaalada muqdisho ka dhacay ama baydhabo ka socda ama meelo kale laga qabanqaabinaayo annaga natiijadoodana ma aqbalsanin siday u socdaanna ma aqbalsanin doorashooyin heshiis lagu yahana ma aha waana wada ogtihiin cilladaha ay leeyihiin waxaan rabnaa marka madaxweynaha iyo xukuumaddaba inaan uga digno hantida dadka ummadda iyo wakhtigaba inaan looga dhumin waxaan waxba ka soo baxayn aan heshiis lagu ahayn warkaale doorashada aan ka heshiina xoog iyo xoolihiib adaa haystee lagaama tugtugroonee iimaanka iskeli lama diidi muxuu rabaa marka madaxweynaha doorashada oo raba noocee waay doorasho qof io cod aan rabaa doorasho qof io cod aan rabaa ilaahaan idinku dhaariyey dadka la barakiciyey dadka dhuunta la qabtay waxaa aragtiinoo ka dhacaya magaaladan nin waxaa sameeyey dadku ma dooranaya ma dooranaya mustaxiil inay doortaan dad waaweynaan nahay baydhabo maalinta hore oo ciidanku ay galeen waa mashxanadeen waa farxeen hadda meesha ay taagay waa ogtay yacni waxa hadda baydha baydhabo ka dhacay haddii laguu sheego madaxaa qabsanaysa waxa ani kasii yaabay in lacag laga samaynayo qofkii meeqa meeqaa laga rabaa ma lala sheegay kun dollar oo meela iyo boqol iyo konton meela lacagaa laga samaynayo ya hal xisbi iyo toban xisbi oo man- mantaano la-ah oo lacagta loo dhiibayo dhulkaa la gelay xaggaa loo dira baydhabaa loo dira marka madaxweynow dalkan hadda dhibka aad gaarsiin karta waa gaarsiis intaana culeys ku ah saraaxatan iimaanka allah ku galsho iska fadhiiso intaan ka badan lama qaadi karo waa la dhibtooday xabsiyadu waa buuxaan oo dadki waa barakaceen oo waa fakriyeen oo waa taataagan yihiin xaggee u socotaa maxaa kaloo rabtaa inaan qaado go-aamada mucaaradka kadib xafiidka xasan sheekh maxamuud ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu ku shaaciyey kulan uu la qaadan doono siyaasiyiinta ku midoobay golaha mustaqbalka ee mucaaradka gogashaan ayuu xasan sheekh sheegay inay furmi doonto tobanka bishan mey loogana hadli doono arrimaha la isku hayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada gaar ahaan kuwa mucaaradka ah oo lagu magacaabo cabdilatiif muuse sanyare ayaa shuruudo ku xiray in mucaaradku ka qayb galaan kulanka gurgurte wuxuuna sheegay in marka koowaad uu gurgurto joojiyo doorashooyinka uu ka wada maamul goboleedyada ka laabto beddelka uu ku sameeyey dastuurka iyo inuu caddeeyo wixii ka dambeeya shan iyo tobanka mey uu la mid yahay mucaaradka mahadsanid marwaan kataabel akhbaari ayaa bahaysay qaybtii toddobaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah sida uu ku waramayo yaasir maxmed muuqaalkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah ayaa ah qaybta lixaad muuqaalo taxano ah oo lagu soo bandhigay gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub ayaa waxaa si gaar ah loogu soo bandhigay gurmad raashin qaybin ah oo uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey dadka tabaalaysan ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana filimka lagu arkayaa raashinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho kuwaasi oo si habsami iyo nidaam ah loo siiyey dadka tabaalaysan intaasi kadib waxa uu filimku muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo mahadnaq ballaaran u jeedinaya mujaahidiinta
marka koowaad ilaahay baa mahad iskale intaas ka gadaal dadka hallu khayrka ahay oo muxsiniin tahay oo deeqdan soo dhiibay ayaan u mahad celihaynaa marka saddexaadna dadka ka qayb qaatay shaqadan oo nuuc walba leh diyaarinteeda iyo hagaajinteeda iyo dadkii la siiyaya soo xaadirintiisa ayaan u celihaynaa ma- mahadda saddexaad waxaan leeyahay marka dhammaan dadkii hawshan ka qayb qaatay oo nuuc walba leh oo guddiga abaaraha loo diyaariyey leh oo ninka la yidhaahdo waxgaradka wax soo dhiibay leh oo maamulka wax isku hagaajihaya leh intaba waxaan leenahay maskax qowl iyo ficil wixii ka geystay ilaahay miisaanka qiyaamaha u saaro waxayna siiday annagoon yarayn oo masaakiino haaf bura qofti haaf bariisa haaf sokora laba caagoo saliida allah barakeeyo kor allah u dhigaan leenna
bismillaahi raxmaani raxiim raashin baa noola keenay hay-adaha duurka samafalka ilaahay duurka noo gasho noo keeneen siddeetan qoysaan ku qaybsannay odayaashii magaalada noogu qaybsheen waana qaadan ay ka kooban yihiin ki- hal bariisa hal sonkora hal baasta saddexla saliida intaasaan u qaybsannay Een, waana intii noo qaybtay intii noo keentay ajri xasana allah siiyo
kanaalka wararka ee kataiba alikhbaariya ayaa maalmihii lasoo dhaafay si xiriir ah u baahinayay muuqaallo taxano ah oo lagu soo bandhigay gurmadka ballaaran ee la gaarsiiyey dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay yaasir maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa madaraso cusub ka hirgeliyey deegaan hoostaga magaalada jowhar ee wilaayadaasi haddaba faahfaahinta warkan waxaa eegaya faysal mahad soomaali dugsiyaalka la ooda idaacyaalka la keenay oo duruus lagu qaata darajaan u arkaa ayba dareysan tihiin halkan waa deegaanka ceeldheere barsane oo qiyaastii konton kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada jowhar ee xarun goboleedka shabeellada dhexe waxaa ka soconaya munaasabad ballaaran oo lagu daafurayo madaraso lagu baran doono qur'aanka kariimka si tajwiid ah waxaa wax ku dhigan doona ku dhowaad afartameeye arday waxaa lagu bari doonaa qur-aanka iyo culuumtiisa munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen martisharaf kala duwan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jowhar ayaa goobta isugu soo xaadiray kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey ugu horrayn waxaa munaasabadda ka hadlay naqiibka deegaanka waxa uu sharaxayaa madarasadan iyo saamaynteeda iyadoo dhegaystay madarasadan loogu magacdaray mujaahidkii halgamaaga ahaa allaha u naxariista ee sheekh xasan barsane maanta waxaan fadhinnaa riyo aan ku riyoon jirnay ee wax badan aannu daba taagneen xarakada guud gobol iyo degmo waxaan fadhinnaa maanta farxad weyna aan ku haysannaa madarasadii tajwiijka qur-aanka ee laga furaya ceeldheere barsane degmada aan naqiibka ka ahay ee reer barsana kolba waa dareemayseen sheekh xasan barsane waa beeshiisii wax badan ayaa cadow uu ka hortaagnaaday diinta maadaama shiikha cadow uu u gacan galay aahaartii iyo diintii iyo jihaadkii meesha uu ka wadina laga tirtiray meeshii qarni hadda taqriiban boqol iyo konton sana ayaa laga joogaa juhdiga iyo dadaalka xilliga uu ka wadi jira insha allahu tacaala aan isku xusuusinaynaa shaqadii maalintaas uu qabtay ayaa maanta inta ka bi- ka bilaabatay shaqadii uu qaban jiray waxaa ka mid ahayd macallin hiiraan uu ka keenay asiga ee l- uu- uu talagalay beesha in diinta ilaahay qur-aanka ilaahay lagu xifd ayaa wuxuu u arooriyey macallinkii boqol iyo labaatan arday boqol iyo labaatankii arday wuxuu kula ballamay macallinka inay xifdiyaan qur-aanka ay xifdiyaan awoodda ilaahay wuxuu jeclaay ilaahay baa uu oggolaaday boqol iyo labaatankii wiil oo madarasada la keenay way xifdiyeen wuxuu sameeyey boqol iyo labaatan dugsi ayuu u kala qaybiyey oo reer barsana ah maanta xarakatul mujaahidiin al-shabaab ay ay badashay asiga jihaadkii asi oo wadina maanta iyada ay badashay ayadiina maanta raadkiisii bay qabatay ceelleere barsana waxaa laga furay madarasa tajwiij ah tajwiid ayaa laga furay ardaydanna waxaan rajaynaynaa markay xifdiyaan in macallimiinta ardaydan loo bedeli doono haddana beesha loo loo sii bedeli doono markaas waxaa dhici doonta insha allahu tacaala beesha iyo diriskeedoo dhanba inay insha allahu tacaala xifdinta qur-aanka iyo maca tajwiij loo wada qaadan doono goobtan oo ay ku sugnaayeen qaar ka mida abwaanada iyo sidoo kale kuwa laashimiinta ah ee shirba ayaa goobta waxa ay ka sameeyeen waxyaabo dadka aad u farxadgeliya nashaadaad ayaana durbe halkaa ka bilowday iyadoo halkaa la isku weydaarsanayay shiribyo kala duwan kuwaasoo muujinaya dareenka farxadeed ee loo fadhiyo iyo sidoo kale taariikhihii la soo dhaafay nin maraykan maalsiiyo usmaanka gaxadaayay muslimnimada maqaankii laheed meel iskigu tuuri meelahaan ma soo mari karaa maartiyaa sheegtaa meelaha mujaahid waaya mana soo maraa munaafiq meelaha mujaahid waaye mana soo maraa meelaha mujaahid waaya mana soo maraa maraykan meelaha mujaahid sidoo kale laashinkan iyo kooxdiisu waxay ku shirbayaan shirib ay ka mid yihiin gaalka goobaa la yimaaday in la gowraco garwaaye geeddi dheer waxaa loo galaa loo geshiimaa gartii meella geeyana maray gabagabowdaahe cudurkaan nugubaayo feeraheyda garaacay hurdidaa iga guurtay gamuunaa i yeelle waa gaala aaweede goobaan la imaaday inan gowracaa garwaayo gaala goobaan la imaaday
maktabka dacwada wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe oo madarasadan ka hirgeliya deegaanka ceeleere barsane ayaa sidoo kale sheegay islamarkaana ballan qaaday in deegaano dhowr ah oo wilaayada ka tirsan ay ka samayn doonaan howlaha noocan ah kuwaasoo dhallaanka soo koraya wax lagu bari doono inshaa allah horumar dhanka waxbarashada ah ayaana si guud marka loo eego wilaayada shabeellada dhexe laga dareemayaa sannadihii lasoo dhaafay dowraad kala duwan ayaa lagu soo gebagabeeyey qaar ka mida degmooyinka wilaayadan ee lagu maamulo shareecada islaamka kuwo kalena weli dowraadka ayay ka faa'iidaysanayaan iyadoo sidoo kale ay jiraan madaaris iyo goobo kale oo waxbarasho oo dadka waaweyn iyo kuwa yaryarba ay ka faa'iidaystaan mahadsanid faysal guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud mar kale warbixinta markan waxaa eegaya marwaan maxamed tobannaan qoysas ah ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybintan oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda guddiga abaaraha ayaa goob fagaaro ah isugu geeyey qoysas fara badan oo intooda badan ay saameeyeen duruufaha nololeed ee sii adkaanaya iyo abaarta ka jirta dalka waxaana fagaaraha raashin noocyadiisa kala duwan oo isugu jiray bur bariis sokor iyo saliid loogu qaybiyey in ka badan boqol iyo labaatan qoysa goobta fagaaraha ee raashin qaybinta ka socotay waxaa soo xaadiray nabadoonnada degmada galhareeri nabadoon cabdulaahi oo ka mid ah nabadoonnada degmada ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey allah ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala haaniyan waxaan u mahad celihaynaa walaalaha mujaahidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan qaybteeda qaabishan gurmadka abaaraha waxaan leenahay bacdallaahi mahadihaydin gaarto si guud horta xaaladdu xaalad adag inkastoo la soo maray si guud xaaladdu hadda xoogaa yare inta way ka qabowdahay maanta waxaa halkan laga qaybinayaa raashin naga soo gaaray gurmadka abaaraha xarakada shabaab mujaahidiin waxaana joognaa degmada galhareeri waxaa halkan deeqdan lagu gaarsiiyey tirsigiisu dad uu gaarayo boqol iyo labaatan iyo shan qofood intaas kadib mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaan la dhex qaadnay qoysaska tabaalaysan ee ka faa'iidaystay raashin qaybinta oo halkaasi ka sameeyey guddiga gurmadka abaaraha u qaabilsan wilaayada galgaduuda cabdulaahi cilmi axmed cali anoo ah ayoo degmada galhareer jooga allo kalena subxana watacaala ku mahadsan wilaayada islaamka waxaana seeday saddex haaf oo beera iyo arbaa cag oo saliid ah haaf bur ah iyo haaf oo bariis ah iyo haaf oo sonkor ah iyo laba caag oo saliid ah walaayada islaamka walaayada islaamka ayaana siiday galagaalada allah jibiyo ka khayr badan allah siiyo dhaqaad maxamed gareeri saddex haafoo raashina iyo laba saddex laba silaadee walaayada ilaa ilaah ka aqbalanay magaca cabdiwahaab siyaad mahadal degmada galhareeri meeshan waxaa ka socday raashin qaybin waxaa la siiyaa dadka masaakiinta aniga laba caagoo saliida ilaa saddex af oo bur bariis sokor waxaa isiiyey muslimiinta hay-adda alasxaan alkhayri waxaan ugu ducaynaa in ilaahay cadowga jebiyo diintiisana uu u gargaaro muslimiintana kor ka dhigo ilaahayna abaarta naga reebo waxaan ku darayaa duufaanliida iyo gaajadiyo dalagaynaaday dersimaadka xoolaha leda meel kastaba daadsan duqsiga iyo dalandoolidiyo weliba doorshanka dabaylihii carfoonay urkan waaya naga doorshay inaad naga dulqaadan rabbiyow ka dalbanaynaye magacaygu waa qaali muxidiin oo joogta degmada galareeri waxaa ka socda raashin qaybin loo qaybinayo dadka abaaraha ay saameeyeen waxaa la siiyey saddex xaaf iyo laba saddex wilaayada islaamiga ilaahay cadowgooda ha jebiyo ilaahay kor ha ka dhigo wixii dhibay oo dhan allah ka dhowr wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga saciiyo maxamed xasan degmada galhareeri gurmadka abaaraha afbura haaf bariis haaf sokora laba cagoo sidacadeeye walaalaha islaamka ilaahay kora ka dhigo garabkooda allaha galo gaaladana allaha jebiyo muslimiintana allaha guuleeyo inkastoo ay dalka intiisa badan ay ka curteen roobabka gugaa haddana waxaa jira qoysas la daaladhacaya abaaraha culus ee dalka ku dhuftay kuwaas oo dhibaatooyin badan u geystay dadkii iyo xoolihii intaba waxaana weli wilaayaadka islaamiga ah ka soconaya gurmadka abaaraha ee uu fidinayo guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah marka la eego wilaayada galgaduudna waxaa fiiskii labaad raashin qaybinta guddiga abaaraha ka faa'iidaystay ilaa afar boqol oo qoys haatan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii shanaad warbixino cinwaankoodu yahay taxnaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabduqaadir maxamed rabaani ayaa soo diyaariyey islamarkaana halkan ka soo jeedinaya xaqiiqda lowlanka maanta ka aloosan geyiga soomaaliya jihaadka ka socda dhulkan waa mid ku salaysan mabaadi iyo caqiido waa dagaal u dhexeeya xaqa iyo baadilka oo isku hayaan caskarka iimaanka iyo cisaabada riddada waa dagaal u dhexeeya kitaabka allaah iyo dastuurka qabyada ah iyo xeerarka jendarka ee laga soo minguuriyey qawaaniinta reer galbeedka waa dagaal u dhexeeya laba nidaam nidaam ku qanacsan in shareecada islaamku tahay xalka keliya ee dalka lagu samata bixin karo iyo nidaam ku qancay in shareecada meesha laga saaro beddelkeedana aaminay in dimuqraadiyaddu tahay nidaamka ugu wanaagsan ee dadka soomaaliyeed lagu maamuli karo sharciga allaah ee munasalka ahna uu yahay nidaam laga soo gudbay oo aan la jaanqaadi karin qarnigan aan joogno
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no waxaan ku raacsana aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo
soomaaliya sidee isku xukumay inaan isxukunnaan rabnaa see isu xukunnaa annagu waxaan dooranay inaan dal dimuqraadi ah noqonno dastuur leh saddexdii awoodood ee dowladnimada oo kala saaran oo kala muxuuaha kala shaqooyin kala duwanna leh marka astaamihii aan dowlad dimuqraadi ah ku noqon lahayn oo dhan ayaa noo dhis ayaa noo dhismay
xasan garguurta galbay kuwii ku go'aanka ahaana go'een guushuna waxa uu allah garabkooda geliyey geesiyaasha towxiidka iyo ehelkooda ee lagu soo gardarooday go'aanadii isdifaaca ay qaateen bulshadeenna ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaan khasaare ahayn kama dhaxlin maraykanka iyo dabadhilifyadiisa waxaa gebi ahaanba xamladii cadowtooye ku burburay dhammaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee loo soo adeegsanayay la dagaalanka shareecada islaamka hubkii ay ku dagaalgalayeenna wuxuu gacanta u galay mujaahidiinta kadib samir iyo adkaysi wakhti qaatay wuxuu allah muslimiinta siiyey nasri iyo tamkiin xasilooni iyo barwaaqo aan la soo koobi karin oo allah uu ku manaystay bulshooyinka dagagalbeedka wilaayada islaamiga ah hiiraan nabadoon abuu caaisha afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee hiiraan oo aan weydiiyey isbeddelka ka jira dhulka galbeedka ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxa uu ii sheegay in bulshada deegaanadaas ay haystaan nicmad weyn oo uu allah ku galladaystay cajaa'ib horta galbeedka gobolka hiiraan runtii waa meel cajiib badan waa meel ay gaala ku hungowday gaalo mabaadiyadeedii gurracanayd oo ay wadatay waa ku guuldarraysatay dadka reer galbeedka hiiraan deggan runtii dad cajiib badan waaye wax badan ayay fahmeen waxay fahmeen gaala sideedaba inayna wax faa'iide ah ayna u haynin gaalo waxay u timid inay dhalka burburiso inay duinta burburiso inay yacni xoolaha dadkaan xoolaha leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xoolaha ku mannaystee hodonka ah xoolahooda inay baabi'iyaan kadibna ay ka dhigaan dad qaxooti ah oo gaalada u sacba hoorsata ayay gaala rabtay waana ku guuldarraysatay sidoo kale nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo ah naqiibka guud ee beelaha gaaljecel qaybtooda dega wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxa uu ku booriyey ummadda muslimiinta ku dhaqan galbeedka wilaayada hiiraan in ay ku fara adeegaan nicmada allah uu siiyey xilli ay dhabar jeediyeen kufaartii iyo dabadhilifyadii xasan gurguurta uu majaraha u hayay waxaan idin leenahay maanta waxaan leenahay alxamdu lilaahi shukri rabbialcaalamiin ilaahay baa noo galadaystay asiga ayaa nagu hormariyey asiga ayaa na siiyey nicamkaas marka ma layska helo ee difaacuu rabaa ilaalinuu rabaa cadow ka dhicinuu rabaa waxaan leenahay ilaahay cadowgiisa uu istaago sharafkiinna ilaaliyo diinkiinna ilaaliyo cadowgaa la dagaalamo insha allahu tacaala annaga iyo adinka waxaa noo ballan ah ilaahayna nama fidneeyo inaan cize iyo sharaf ku noolano diinkaana haysanno inaan ilaahay shahaado oo na siiyo annagoo ilaahay raalli uu naga yahay aan la kulanno intaasaan idin dardaarmaa insha allah
shabaab waa dhammaaday waa tegay waa taariikh dalkan saan yeelaynaa shabaabka bacdi maxaan samaynaynaa shabaab dabadii maxaan samaynaynaa
sida xasan gurguurte uu afkiisa kaga dhawaajiyey in mujaahidiintu ay noqon doonaan taariikh mar soo martay ummaddan taa beddelkeeda waxaa maanta taariikh noqday xasan gurguurte iyo xamladiisii uu maraykanka majaraha u hayay waxaana xamladaasi ay ahayd mid lagu imtixaamayay bulshada muslimiinta soomaaliyeed ee lagu soo duulay kuwaas oo in muddo ahbaa isku dhaqayay ku dhaqanka shareecada islaamka xamladaasi salibiga oo uu hogaaminaya maraykanka waxa ay khubarada arrimaha militariga ka faallooda sii saadaaliyeen in ay ahayd mid uu maraykanka ku doonayay iskudaygiisii ugu dambeeyey ee dagaalkiisa ka dhanka ah shareecada islaamka ee wilaayaadka soomaaliya isagoo adeegsanayay kooxda murtadiinta ee soomaalida kuwaas oo dabka ku shubay dhalinyaro fara badan oo xaabo looga dhigtay mashaariicda diinla dirirka ah ee ka dhanka ah ummadda soomaaliyeed طهر قدسك من رجس الصهيونيين يا
انا الحمراء هاي انت ما تقني لعنك كوحين ويست ابو وتيكل يا وتيكل يا وتيكل يا والله يغنى والله يغنى والله يغنى
جايينك تشمخ في العالي رايات التوحيد تلالي مكانة زغرد والآلي فرحة تحرير فلسطين وجايينك والله جايين
موضوعنا waxaan uga jeedaa mas'ala waaxida un inaan idin caddayn hadday dee caddaanayso masaladaasi waxay tahay cidda gaaloobaysa inay si cad u gaaloobay cidda islaamaysaana inay si cad u islaamay inaan dadku cudurdaar helina waxaan maanan garanaynin qur-aanka kama yara laba boqol oo aayadood mas'alada inta ka warramaysa xukun kusaabsan waa kitaabka qur-aan ee dhexdeena yaalla kama yara laba boqol oo aayadood cabdiraxmaan ilbarzanji suu tilmaamayay idan intaasoo aayadood inta la beeniyo in haddana la yidhaahdo muslim baan oo kale waa waxaan suurtagal ahay ee ummadda muslimkii meel cad mawqaf cad haysta oo ah qofku inuu islaam noqdo oo ilaahay iyo rasuulkiisa intuu rumeeyo uu wato iyo inuu de ka gaaloobo oo markaa ama mid talyaaniyaed ha qaato ama mid baaniyaad ha qaato ama mid uu isagu qoray ha qaato isagay markaa jirta waxa uu qaadanaya laakiin ikhwatii fi lcaqiida masaladani masale macsiya maaha masale yar maaha waa masale gaalnimo ah
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu